أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axaada taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaacadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu doorka roon howlgallo kala duwan oo khasaar lagu soo gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii afaraad ee taxane loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebidhaxlayn oo ah taxane diiradda lagu saarayey gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay dowladda salibiyadda ah ee burundi ayaa shaacisay in ay qayb ka noqon doonin howlgalgaaleedka cusub ee soomaaliya xilli burundi kumannaan askari ee ku weysay howlgallada mujaahidiinta bariga afrika xukuumadda salibiyadda ah ee kenya oo lagu eedeeyey in ay ku tamashlaynayso hantida shacabka xilli xaalad adag oo dhanka nolosha ah ee ka jirto gudaha waddankaasi kenya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin oo kormeer ku mareeyay goobaha waxbarasho ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda machadka qurduba ee degmada jamaame bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud baay iyo hiiraan ayaa goobo fagaarayaal ah waxay ku daawadeen filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya howlgalladan oo isugu jiray dil ikhtiyaal ah qarax iyo dagaallo toos ah waxay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo baay oo ah wilaayaad kala dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya howlgal qorshaysan oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashada waa labo askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay hal askari oo isla ridada ah ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qani saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ilaalo ka ah xabsiga magaalada beledweyne waxaana jirta khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ah ee degmada qansax dheere howlgalladan ka kala dhacay galgaduud hiiraan iyo baay waxay imaanayaan xilli laba maalin ka hor howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha degmada waajid ee wilaayada bokool ay ku dileen labo sarkaal oo etoobiyaan ah oo miinabaarayaal ahaa kuna dhaawaceen afar askari oo isla xabashida itoobiya ah
maasanid walaalka cabdilqani mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii afaraad ee taxane loogu magacdaray geedigii gurguurta guul mise gabidhaclayn oo ah taxane diiradda lagu saarayay gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah guuldarrooyinna uu kala kulmay ismaaciil salaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya mu'asasada alkataib ayaa xalay baahisay qaybtii afaraad ee silsiladda geedigii guurguurte guul mise gebidhacleyn oo ah taxano lagu soo gudbinayey gulufkii fashilme ee xasan gurguurte uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya xalqadan ayaa si gaara diiradda loogu saaray fashilka qabsaday dowladda ridada ee xasan gurguurte kadib doorashadiisii taasi oo si weyn loogu soo bandhigay qaybtan filimka ayaa marka hore isdultaag ku sameeyey in xilligii dibu doorashada xasan gurguurte uu dalku galay xaalad abaar ah taasoo kooxda ridada ee gurguurte oo laga sugaya wax ka qabashada abaarta dalka ku dhufatay beddelkeeda ay dadka soomaaliyeed u horseeday colaad iyo dagaallo hor leh abaarta markay soo bilaabanaysa waxaa la bilowday doorashada dalka in laisku qabsado doorasho ma dhacaysa ma dhacayso muddo kororsi ma kororsan kartid macnihii sanad iyo bara waxaa laisku haystay dalka inay doorasho ka dhacdo taas maxay keentay marka in la iloobaba dadkii abaaraha iyo dhibaatada ay haysatay in la iloobo waxkii qabadkoodii la iloobo laga mashquulo aanan gargaarkii la rabay iyo sidii adduunka daa soomaalida dowladda tabar ma leh waaba dowlad ayada dhanba la biilo oo adduunka uu biilo ammaankeeda adduunka uu hayo waxaa moodaa marka in la qarinayo xataa baaxadda abaarta iyo dhibaatadeeda inaanan marna laga hadlaynin oo waxa laga hadlaya keliya ay tahay xukun iyo siyaasad iyo muddo kororsi iyo doorasho iyo loolanka halkaas xooggiis inuu intaasi kadib filimka ayaa soo bandhigay in kooxda riddada ee xasan gurgurte ay dowladaha maraykanka iyo turkiga u ogolaatay duqaymaha maatida shacabka ah ee ku dhaqan gobollada dalka ee abaaraha iyo duruufuhu ay daashadeen iyadoo lagu soo bandhigay filimka ehelada dadkii ay cadowga duqeeyeen oo arrimahaasi ka hadlaya abbaara afar saac dadkii oo iska hurdaya ayaa meeshaas lagu gubay wax nala ku guba iyo wax nala ku galana ma naqaan meel waddahan iska joognoon iska aan aan fadhin dadkaas bilgeyri xaq la'aan baa lagu laayay waxaan xaq ka qabno iyo waxaan la diriraynaa midna ma jiraan shan carruura oo awoowe aanu ahay oo mid gabaru dhashay afarna oo wiil dhalay iyo gabadhii aniga ilmaha ii dhashay oo hooyadaaheed oo gurigii ku jiray iyo arigii iyo magaadoodii meeshaasaa baabbah looga dhigay diyaaradahaasi laba diyaaradood bay ahaayeen waxay beegsadeen meelihii bulshooydu ay maaragtay noloshu ay ku jirtay sida madaaristii iyo macaahidda iyo meelihii maraafiqulcaama ayay beegsadeen madrasada la yidhaha daarulhuda oo bartamaha magaalada ku taallo magaala madraso caan ah way duqeeyeen guryaheeda dhulkay la simeen waad aragtaan kutubtii intaanu ka helay wakaas waxaa ku dhacay maartay firadhadii baa ku dhacday filimka ayaa jaleecay dhinac ka mid ah musuq maasuqa ragaadiyey labadii sane ee lasoo dhaafay dowladda riddada ee xasan gurgurte kaas oo noqday mid xargaha goostay islamarkaana ay qirayaan xubno ka tirsan riddada waxaa ku soo xigay markii ayaan marka la joogay ayaa xoogaa madaxweynaha waxaa ku bilowday xan ah maaragtay hebel siiyey gabadhiisa wax siiyey sidaans si furan oo bobliga oo wuxuu u dhahay aniga maaragtay kana adeerku ay gabadhayda igu xadhan maaragtay xaqi u leeyihiin muwaadiniin wa aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan marka waxaan qabaa madaxdana waa horena waa u dhawaan ugu celinaya yaan laga jicin jicin hebelaa qaraaba laha iyo hebelaa kan lahay sax waa muwaadiniin waaye laakiin shalay dowladaa ka horreysay maxay u imaan waayeen aqoon ugu imaan waayeen waxay imtixaanay usoo galeen meesha ilmaha xasan sheekh shalay oo uu maaragtay simad ka soo saaray gabadha soomaaliyeedan gurigeeda dab laga shidin maaragtay dhibaatadu ay ka jirto ee kaligeed wax baratay ma miyaa miyaa xaq leh mase waxaa xaq leh gabadha xasan sheekhaa xaq leh waad garan kartaa marka meesha haddana ay ka timid markii ay arrintaas maqleen wasiiradii wasiiradii haddana waxay sameeyeen inay maaragtay nin walba qaraabadiisu soo dhaweystay ninka ugu sokayan wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga hadda tobanka la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadayda haddaan boos u helo duulaankii xasan gurgurte uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxaa sidoo kale barbar socday in dowladdiisu ay boobaysay hantida caamka ah iyadoona ay burburiyeen guryo ay dad shacaba degganaayeen oo ku yaala magaalada muqdisho meesha waxaa ka dhacay gumaad shacabaa ka dhacay hanti maguurtaha la burburiyey waxaa la dilaa dad maata gobolha shabaqa lagu haystaa salaad inay dukadaan loo diiday intaasaa ka dhacday weeraraa lagu soo qaada shan digma shan saldhigaa soo weerarta shan saldhig hal qof oo la siiyey dignina ma jirto wuxoodu waa la bililqaystay dadaa dukumentiga dhulka looga xaaqay asna dhulka la bixinaa dhulka la gelshay gobolaha in taaga maagaa laga qaata asaa la jeexjeexay asaa la yidhi dukumenti dhulkan kama jira xoogaa ka jira islaama waa waray cadaalad baa rabnaa cadaalad baa rabnaa
ayaga dhanba tuuga ah ayuu jagooyinkii inta u dhiibay madaxweynuhu diyaarad buuba iska saaran yahayba xilkii baawarkii iyo lacagtii baan isku darsaday haddana dhulkii baan dhacayaa sidoo kale filimka ayaa soo gudbiyey heshiisyo xaaraan ah oo uu xasan gurgurti la galay dowlado shisheeye kuwaasoo isugu jiray kuwa ay ku boobayaan khayraadka ku jira soomaaliya iyo heshiisyo dhinaca amniga ah batroolkana waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna oo- waa la bixinaa in ka badan konton iyo toddoba heshiis ayaan dowlada la galnay ilaa hadda inta uu samay inta heshiis uu saxeexay oo dhan waa wax wada halisa bal ka soo qaado heshiiska uu galay 2012kii 2022kii hadda markii la doortayba heshiiskii uu galay imaaraadka imaaraadka waxaa lala galay heshiis heshiis toban beesh ah baa loo saxeexay oo aad arkayso inuu kaab yahay oo aad inuu khiyaano yahay wasiirka gaashaandhigga wuxuu heshiisyo la galay lix dowladood oo kale ah etoobiya imaaraadka iyo maraykanka uganda turkiga iyo masar markii la yidhi dowladda federaalka heshiis bay gashay een, turki bay la gashay waxay la gashay caalamka intiisa badan ay la gashay hadda waxaa ugu dambeeyey oo heshiis la gashay oo amni een, een, dowladda masar bay la gashay waxaa laga qaylinayo oo etoobiya ay ka qaylinaysana oo dadkeena loo sanduleynayna waa arrintaas waxaan la soconnaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meela ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyey baarlamaanka waxaan u malaynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweynuhu intuu hor istaago oo yidhahnaa iduga in- ii ansixiya horta maxaa ka sugaysa waxaa ka sugaysa maxay yihiin qaybaha dambe ee filimka alkataayib ayaa lagu soo bandhigay halkii uu ku dambeeyey halheeskii xasan gurgurte taasoo ahayd soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah shicaarkaasi oo maanta noqday mid dadka soomaaliyeed ay ku maadeystaan iyadoo xitaa arrintaasi ay qirayaan xubno riddada ka tirsan soomaali heshiisa halka ay taagan tahay intii loogu yimaata way kalato dowlad goboleedyo qabiil qabiilaa lasu haystaa waad ogsoontihiin kow iyo toban meelood ilaa lix iyo toban meelood baa la sheegaa oo qabaa'il soomaaliyeed isdagaalaya oo taas waxaa weeye soomaali heshiisa meeshii ma jirto dunidana la heshiisa ayadana meeshii waa ka baxday madaxweynaha halhayskiisa waxa u ahayd soomaali heshiisa dunideedna heshiis laa soomaali heshiisa waxaan dhaxallay inaan in la yidhaahdo loo joojin maayo een, dagaallo sukeeye ee musuq maasuq amni darro iyo bulshadii soomaaliyeed oo kala tagtay jira madaxweynaha naftarkiisa aan aan la xisaabtano waayo asaga wuxuu ka dhigtaa halbeegiisa soomaali heshiisa dunina heshiis la'a soomaali heshiis ma jirto maamul goboleed baa heshiiseen qabiilaa heshiiseen annaga inteenan fadhinaa heshiiseen wax kastoo xunaa halbeegiisa ah motis waxay ahayd eh, soomaali heshiisa dunidan heshiis la'a laakiin taas waxay isku bedeshay soomaali dirirsan adduunkan aan heshiis la'ahayn taas isku bedeshay dowladda siliibiyadda ah ee burundi ayaa shaacisay in aysan qayb ka noqon doonin howlgalgaaleedka cusub ee soomaaliya xilli burundi ku mannaan askari ku weysay howlgallada mujaahidiinta bariga afrika marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya xilli uu weli socdo qorshaha ay wadaan gaalada caalamka ee ku aadan howlgalka cusub ee ashaadalo dirarka ah ee shaatiga loogu bedelayo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka diilandirarka ah ku jooga soomaaliya dowladda kaafarada ah ee burundi oo ka mid ah shisheeyaha iyo ciidamadooda joogaan soomaaliya ayaa sheegtay inay isaga baxayso howlgalka cusub ee eusom waxay dowladda burundi sheegtay inay isaga harayso howlgalka cusuba taasoo ay u sababaysay kadib markii laga biyadiiday dalab ay gudbisay oo ahaa in fursad laga siiyo saami qaybsiga ee ciidamada dheeraadka ah ee lagu soo kordhiyo howlgalkan bilaabanaya howlgalka eeyusum ayaa dowladda burundi looga codsaday inay soo dirto kun askari balse waxay taa beddelkeed shardi ka dhigatay ka qaybgalka howlgalka diinadirarka ah in saamiga ciidankan ay ka qaadanayso uu noqdo laba kun oo askari taas ayaana keentay inay ku dhawaaqdo go'aankeeda ah ka harista eeyusum mid ka mid ah saraakiisha xukuumaddan oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay isaga baxayaan howlgalka eeyusum haddii aan loo oggolaanin soo jeedintooda taasoo caqabad ku noqotay in la aqbalo codsigooda dowladda kaafirada ah ee burundi waa mid ka mid ah dowladaha shisheeye ee ciidamadooda duulaanka shareecada dirarka ah ku joogaan qaybo ka mid ah dhulka muslimiinta ee soomaaliyeed kuwaasoo xasuuqyo aan kala sooc lahayn iyo dhibaatooyin fara badan u geysta bulshada soomaalida ah mahadsanid marwan xukuumadda kenya ayaa lagu eedeeyey in ay ku tamashlaynayso hantida shacabka xilli xaalado adag oo dhanka nolosha ah ay ka jiraan gudaha waddankaasi kenya walaalkay nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya warbixin cusub oo uu soo saaray maareeyaha miisaaniyadda dowladda kaafirada kenya ee ay hogaamiso marget nakiango ayaa lagu sheegay in afartii bilood ee ugu dambeysay xukuumadda gaal william ruuto ilaa saddex dhibic shan bilyan oo shilinka kenya u adeegsatay safaro kala duwan safaradan ayaa isugu jira kuwo maxalli ah iyo kuwa ay mas-uuliyiinta waaxyaha dowladda ku tageen qurbaha weliba si tamashlayn ah laba dhibic shan bilyan oo dhaqaalahan ka mid ah ayaa loo adeegsaday safarada gudaha halka hal bilyan oo shilin loo isticmaalay dibadda ayaa lagu yiri qoraalka warbixinta warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi yihiin kuwa ugu badan ee safaro kala duwan galay iyagoo oo muddadaasi adeegsaday lacag dhan hal bilyan oo shilin madaxa xafiiska maareeyaha miisaaniyadda dowladda kenya ayaana ugu dambeyn si cad u sheegtay in safaradan ay dhammaantood yihiin kuwa aan aan lahayn muhiimadda sidaa u weyn keliyana lagu baabi'inayo hantidooda walaa xoogan ay ka qabaan arrintaasi xukuumadda ruuto ayaa isaga tamashlaynaysa hantida guud xili shacabka waddankaas qaarkood ay u baaba'ayaan gaajo iyo duruufo kale halka kuwo kalena ay xiliyada qaar dhigayaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan canshuuraha lagu saa'idinayo xili maciishada ay qaaliyooday mahadsanid abuushayba guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin oo kormeer ku marayey goobaha waxbarashada ee jubbada hoose ayaa tartan u qabtay ardayda maxadka qurduba ee degmada jamaame walaalkeen abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wuxuu ahaa tartan xiise iyo xamaaso badan kaasoo u dhexeeyay ardayda macadka qurduba faraca degmada jamaame diyaarinta jeedinta iyo iskudabaridka tartankan waxaa lahaa guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan kormeerka ku tagay jubbada hoose waxaa la tartansiiyey afar majmuuco oo ka tirsan wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta macadkan waxaana loo xulay magacyada majmuucaadka qudus khaza aksa iyo duufaanul aksaa ugu horeenna waxaa su'aalaha lagu bilaabay majmuucaadka qudus iyo khaza iyadoona su'aalaha laga soo dhex xulay duruusta ay ku qaataan macadka wiilisha su-aasha ugu horaysa waa kan idinka idin imaatay majmuucatu qudus waxay leedahay su-aashan maa huwal kawthar su-aashu waa tafsiir waxay leedahay maa huwal kawthar wakhtigina waa bilaawanayaa
magaceyga waa cabdiwaasix xasan cumar tamiidi saani alkawsaru naaru fi ljanna su-aasha in ay tahay sax ama qalad waxaan siinaynaa insha allahu tacaala ustaadana bismillah alxamdulilah su-aasha su-aal saxa waaye si sax uga jawaaba allahu akbar majmuucada xigta waa majmuucatu ghaza oo tamhiid thaani ah su-aashiina dhegaysta waxay leedahay maa macnaa afwaajan تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير مدعي وقلود عبد القادر waxaan ka socdaa tamiid alawal waxaan soo jeedin doonaa jawaabta jamaacaatin su-aasha ee jawaabteeda sax iyo qalad alistaad bismillah waa jawaab sax ah qaybta labaad ee tartanka waxaa baratamayey majmuucaadka aksa iyo duufaanul aksa sidan ayuuna u dhacay tartankooda su-aashkooda waxaa iska leh majmuucat alaqsa oo ah mustawa thalith baniyin su-aashu waxay leedahay dhegaysta maa huwa cilmu lfiisiya daqiiqadu waa idin bilaabatay تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقيعي عبد الشكور صالح عبدي سؤال جوابتي ده أسكت هو العلم الذي يدرس المفاهيم الأساسية مثل القوة والزمان سؤال شاس صح يا غلط
jawaabta uu bixiyey ardayga ka socday mustawa thalith baniin waa jawaab sax qaybta saddexaad ee tartanka ahaana midkii ugu dambeeyey waxaa tartan cajiib ah u dhex maray majmuucaadka khaza iyo duufaanul aksa oo horey u soo guulaystay su-aashu waxay leedahay udkurii adduwal almujaawira lisoomaal تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير
asalaamu calaykum anigoo magacay ku bilaabay quluud cabdiqaadir waxaana ka socdahay tamiid alawal waxaanu tartamaya majmuucat alghaza su-aashana la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo waa etoobiya iyo kenya su-aashaas sax iyo qalad majmuucata qasa su-aashii la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab saxa
waxay guusha raacday majmuucada duufaanul aqsa oo ka mid ah ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame waxaa mikrofoonka la siiyey qaar ka mid ah ardaydii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay kuwaasoo si dareen looga hadlay tartanka xiisaha badan ee ka dhacay gudaha macadka qurduba ee degmada jamaame
alxamdulilaah waxaan ka socdaa majmuucada alqasa maasha allah kooxdii kale aan tartameynay inkastoo ay nagu guulaysteen annaga intaan iska dhicin karna waan iska dhicinay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga aamin cali maxamuud cale waxaan dhigtaa maaxadka qurduba farcun fii madiinati jamaame waqaasatan liwilaayati jubba sufla alislaamiya anigoo ka tirsan mustawi thaalith waxaan ka tartamayay duufaanul aqsaa maasha allah maanta shucuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maktabu tarbiyat watacliim waxaan ka codsanaynaa inay nagu soo celiyaan tartan noocan oo kale ah insha allah ugu dambeynna waxaa goobta lagu abaalmariyey majmuucadii guulaysatay tartankan xiisaha badan ee dhowaan loo qabtay ardayda macadka qurduba ayaa ku biiraya nashaadaadka maalmahan hareeyey degmada jamaame tani markii ay soo gaareen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud baay iyo hiiraan ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada al-kataa'ib walaalaheen ku kala sugan saddexdaas wilaayo ayaa warbixinnadaas inoo soo kala diray aynu ku horumarno walaalkan abushayba iyo degmada xiindheere maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxa uu shalay gelinkii dambe salaada casar kadib masaajidda iyo manaabirta magaalada ka iclaamiyey in la dhigi doono isdaaraadkii ugu dambeeyey ee taxanaha ah oo alkataa'ib soo saarto kaas oo aan kudhig looga dhigay geedigii gurguurte guul ama gebi dhaclayn taas oo ku saabsanayd jabkii oo naasibeelkii ku dhacay kooxda riddada kadib xamlaadkii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug dadweynaha degmada ceelka xiindheere oo durbadayba isgaarsiiyey khabarka ah in isdaaraadkaas la dhigi doono ayaa soo buux dhaafiyey miidaankii lagu daawanayey iyadoo habeenba habeenka ka dambeysa daawadayaashu ay isa soo tarayaan haddaba xalay markii dadku ay daawadeen qaybtii saddexaad iyo qaybtii afraad oo isla xalay soo dhacday ayay sida tan u muujiyeen dareenkooda bismillaah waa umu maymuun oo joogta degmada xiindheere halkan waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u qiimo badan xamladii uu gurguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamka guulmise gebidhaclayn gebidhaclayn ayuu la kulmay allaahu akbar allaahu akbar ilaah ayaa ku mahadsan mujaahidiintii cisadaas ay noogu timidna ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo mar waliba guusha midigta allaha ka siiyo gaalada gurguurtana allaha asiibo musiibo degdega allaha ku keeno gurguurta halkan waxaan kaaga diraynaa fariin meel waliba oon joogno gacmaha ayaan isqabsanay waxaanan diyaar unahay insha allah inaan kuugu soo galno madaxtooyo biidni illaah mujaahidiintii adogeed oo ciidda kugu jiidana meesheedii ayay kasii wadaa halganka jihaadka gurguurta waxaan ku leenahay toobadkeen toobadkeenku wuu furan yahay mujaahidiinta waxaan leeyahay guusha aad gacmihiina noogu soo hoydeen ilaahay subxaana watacaala hay oo unku idmada inaad noo soo hoysiin hore noogu wada waxaan ku xijaabanahay waa cisadiinna iyo sharaftiinna wanaagiinna macaanta badan ilaahay subxaana watacaala hay kuwii shahaaday jannatulfardows allaha siiyo kuwa noolna ilaahay wadadaha ku sugo waxaan leenahay kuwa gaalada u jeebaysanna insha allah mujaahidiinta way idin soo gaarayaan xilli ay idin soo gaaraanba waxaan idin leenahay dulqaata sabra oo cibaadaysta insha allah magayna qowsaa'ida la dhahaa hindheera joogna waa aragnay musuqmaasigii oo muslimiinta luu geysaday oo muqdisho iyo goble ku socday masaakinta la dha'ayo la barakayno ragadii afaraada nuu socotaa oo hadda fiirsanaynaa oo musuqmaasiga ku socday muqdisho iyo masaakintii la dhammaayay guryaajoo lagu barakiyey ku kale dhatiyo musuqmaasigii waxii ku socday garguurto fashilkiis banaanka imaaday gaaladii kale afrikaanta kuu gargaaraysa lahaayeen meeshii buraanbanaani iyo buulmareer iyo dhulkan lagu dhammaayay kii isug u baroor deegana hadda waxa sheegayn garguurta waa tagay buraanburo waa ka liitaadhay kii isugu umna aan leeyahay meesha ku jiray markana dadweynaha waxa u sheegaynaa inaa meesha fashil ku dhacay oo gaaladii fashilkooda naftooda addaayayaan oo isku markaarto furayaan waxa kasta iyo banaanka soo dhigan taasna kolley mujaahidiinta ku mahadsan iyo banaanka soo dhigay ceebta gaalada taasna ilaahay ugu mahadinaynaa haddina ilaahay waxa ku sugaynaa inaa haddin hor u jibiyo oo hor u dhaqaaqaan ku hadda la sheegnayna insha allah haddii ilaahay erikoona fashalkooda kan ku darona ilaahay ugu sugaynaa madan waxaan leenahay dadwiina oo ku nool gobollo bay boqol galguduud hiiraan waxaa ugu baahayna muslimiinta joogta inaa mujaahidiinta garab siyaan oo muslimiinta garab istaagaan oo kutaabka ilaahay difaacaan taasa ugu baaga muslimiin meel kasta joogaan taasa ugu baaga hadalhaynta ugu badan magaalada ayaa noqotay hadallada isdhaafdhaafka ah ee murtad xasan gurguurte iyo sida geesiyaasha islaamka ay uga dhabeeyeen dhaartii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaha xifdiye sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere si kastaba ha haatee waxaan isugaba waa muuqaalada xiga iyo siday iyaguna xiise gaar ah u leeyihiin markana yaasir maxamed iyo degmada buqa qable bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan ayaa si xiriira fagaaraha suuqa alaqsa ee bartamaha degmada buqa qable habeenkii xalay ugu daawaday xalqada afaraad ee taxanaha geedigay garguurta guulmise gebadhacleen maadaama mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan u ballan qaadeen bulshadooda in xalqo walbo habeenkii ay soo baxdo fagaaraha ay ku daawanayaan meeshaasaa baabax looga dhigay diyaaradahaasi yolad yolad bay ahaayeen waxay beegsadeen meelihii bulshooyda ay maaragtay noloshu ay ay ku jirtay sida madaaristii iyo macaahidda iyo meelihii maraafiqul caama ayay beegsadeen bulshadii xalay isugu timid fagaaraha buqa qable oo la hadlay andalus ayaa xusay in xalqada afaraad ee taxanaha geedigii gargurta guulmise gabadhacleen ay soo bandhigtay tacadiyada iyo dhibaatooyinka kale ee murtad gargurte iyo saliibiyiintu ay u geysanayaan dadka shacabka ah annagu haddii aan nahay bulshada reer hiiraan muhiimad gooniya ayay noo leedahay filinkan waayo waxaan ahayn gobolka ugu horreey ee xamlada garguurta ku dhawaaqay uu ku soo qaaday meesha ugu horray uu ku jabana ilaahay filigiis ayada ayay ahayd markay israacraaceen dhacdooyinkii beerayabaal burdaar inisooman ilaahay fadligiis afka ayuu ciidigeli halkan marka hadda caawa waxaa iga muuqdo asigoo ummaddii muslimiinta shacabkii xaraashanaya dhulkoodii ee ma aragti kubii saaxiibbadiis ahayoo ku safka intay soo istaagaan leeyihiin waxaan fiiriya halbeegi xasan oo ahaa soomaali heshiis ee dunidan heshiisla ah ayagoo u beddelaya soomaali colle dunidan colla ah waa fashil iyo ma aragti guuldarro ku timid wax kastoo dulmi loogu heshiiyana sidan baa u dambaysa caawa waxaan halkan ku fiirsanaynaa qaybta afaraad ee dokumentariga ee alkitaab ugu magac dartay geedigihii gurguurta ee guulmise gabadhacleen dhibaatooyinka dalka ka dhacay labadii gu ee la soo dhaafay oo xasan sheekh walaayaadka uu kusoo qaaday xamlaka dhannaha mujaahidiinta ayaa alkitaabka kusoo bandhigtay dokumentiga qaybta afraad caawa aan fiirsanayno insha allah anagu rajayna qaybta sanadka in loo soo dejiyo maxamed aadan aan le yidhaahdaa waxaan joogaa degmada buqa qable waxaan fiirsanayna filimkii afraad qaybtiisii afraad ee ahay ee maxaan ku sheegaa garguurtii gebi dhacleyn ee waxaan arkaynaa dhulboobka ee gu- guud ahaan iyo soomaali waddankiidii iyo dhulkii islaamka hayay inuu boobayo xasan garguurte uusan wax tale ku haynin ee ummadda inuu boobas ay tahay xukunkiisu inuu gaalo gacanta u geliyo inuu diinlaan ummadda ka dhigo intaasba oo maxaan ku sheega raadinaa ninka la yidhahdo xasan garguurte nin kasta oo wax fahmi karo ama ay ku jirto ee, wax diinin in yar oo diin ah inta dhibac diin ee leh ma qaadan karo Ee, in maxaan ku sheegaa soomaalida waxaan leeyahay marka ummadda soomaaliyeed ha umoodin inuu madaxweyne yahay laakiin waa xaraash ninka xaraasha ee dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna xaraashka u yimid waa inaad nin kasta oo islaam oo dhibac diin ee leh inuu iskaga ka baraa'a qaato oo bannaanka ka istaago maxaa ka hadlayaa filinka cawada fiirsan xasan guurguurtow tuugsiga tuugsanay waxaan ku leenahay wiilal mujaahidiin ayaa kuu taagan tuugsi tuugsanay maraykan iyo turki aad wax isku waasi wixii murk- tareek- maraykan iyo turki soo qaadatidna wiilasha mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhagaa allahu akbar mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan ayaa habeenkii talaadada oo ahayd xilligii mu'asasada alkataayib ay baahisay xalaqada koowaad ee taxanaha xiisaha badan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan in si joogto ah ay fagaarayaalka uga daawan doonaan xalaqaadka cusub ee mu'asasada alkataayib geedigii gargurta gulmise gabadhacleen oo ah taxano deeradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamed ku soo qaaday wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay maadaama wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay tahay wilaayadii ugu horreysay ee murtad gargurte iyo saliibiyiinta maraykanku ay duulaanka ku soo qaadeen ugu dambayntiina ay ku jabeen
iyo walaalkeen abu xasaan iyo deegaanka doodaale boqolaal ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka doodaale oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada buula fullaay ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala deegaankaas halkaasoo ay ku daawadeen aflaamtii loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebidhacleyn oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin dadkan oo isugu jiray rag dumar caruur iyo waayeello ayaa halkaa isugu soo baxay waxaana la xiray dhammaan goobaha ganacsiga deegaanka si muslimiinta ay indhahooda ugu qabowsadaan wixii murtad gurguurta ka soo gaaray gulufkii uu ku soo qaaday gobollada dhexe shucuurta dadka lama cabiri karin markii filimka koowaad la shidayba hal mar waxaa goobta isqabsaday takbiirta taasoo muujinaysa in muslimiinta goobta isugu timid ay dhegahooda ku maqleen qayladhaanta cadowga oo ahayd farriin ay dirayeen maxaabiis nolosha lagu qabtay indhahoodana ay ku arkeen jabkii gurguurtay halkaas uu kala kulmay qanimadii iyo agabyadii kala duwanaa ee mujaahidiinta ay qanimaysteen الله أكبر الله أكبر الله أكبر
idaacadda islaamiga andalus oo goobjoog ahayd ayaa makarafoonka la dhex martay bulshadii deegaanka doodaale ee filim ka daawaday sidan ayayna shucuurtooda ku cabireen السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي waxaa naga warbixisaa filimkan caawa doodaale lagu soo bandhigay iyo waxa aad hadda kaaga muuqanayo نيو ما شاء الله فلنك فلن إيد مهم أو إيد إيد يما يبوا فرحات مسلمين تي وديانك دولة كبان بها ما إيدن درا ما هنا فرحات حالة ميل فيلا مرايت إيد إيد مهم ومجرى معناها إيدن ك- إيدن اللي فيلي فلنك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga ii sheeg maxamuud maxamed nuunow xaggee joogtaa deegaanka doodaale haye caawo maxaa doodaale ka dhacay filan caadi cajiibaan u fiirsanay oo gurguurta idimiis oo la la dilaay la dhammaynaay ama maxaan ku aragnay ayagoo laana gurguurta asagoo calacalaya jilba haysta marka maxaa kuugu darnaa arag waxaa igu darnaa arag gurguurta idimiis oo balka haysta bal waxbad wax ilanay ahaan marka waxaan leenahay gurguurta idinkaas saasoo noo galay adun waa lagu soo jiraa insha allah biidnillah alkariim anigu waxaa igu darnaa xasan garguurta oo oynaayo arkay oo laga laga badiyey oo laga badiyeen arkay oo oynaayo waxaan leeyahay xasan garguurtow haddaadan isu soo dhiibin waan kugu soo jirnaa biidnillahi alkariim adinkoo jooga anagoo jooga deegaanka doodaale gabar iyo wiilin waa taaganaa insha
dodal yihruun magayna saalash abdullaahi dheere oo kumayba kudhay filin yalla ka feersade eed iyo eed leh oo yaab leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta qalbi jonkarahayo yalla ka feersade lanki gaalka hayay oo guurguurta leeraay oo meel leeraayis mujaahidiinta iyo me- eh, dadka mu'miniinta ee isu iska baabi'i way haaga isguraay ilaahay may ilaahay subxaanahu wa tacaala hindhowanay tusay inti ismeel leeraay kila haagay oo ilaahay subxaadalkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dawagediya cagsi ka sameeya ilaahay subxaanahu wa tacaala na tusiyo ka ilaahay subxaanahu wa tacaala kama hadsan cabdulwaaxid maxamed cali oo roog deegaanka doodola uu ku doodola baa ka dhiyey filim oo eed fayle ka dhiyi oo marahay garguurta oo dhag isburiyaw oo hadalleed isburiyaan iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koran qaadi oo marahay raayadii oo korjarta iyo garguurta oo mid fikiraw iyo mid afyo hoosan jeeda walaan i kaa baneeta tahayta taas uu kala fiirsaday anigoo ah magacayga cumar maara caawa waxaan halkan ku daawanay filim aad iyo aad u qiimo badan kaasoo alkataib ay soo saartay waxaan aragnay gurgurta oo bulxooftaynaya oo faanaya kadib waxaan aragnay asagoo murugaysan oo niid jabsan waxaan leenahay mujaahidiintii ad- ilaahay garabkooda ha galo walaalaheena mujaahidiinta alkataib dhammaan allah garabkooda ha galo xasan xoolo kuwii xaawada u ahaa xeerka xun iyo xoolonimada lagu yaqiin xabaal baan u qodaynaaye haad ka soo hadli xushma kuuma tiilee xukunkaada waa gowrac reer doodaale ayaa ku wada ballamay guul ama geeri kadib markii ay ogaadeen in gaalada iyo murtadiinta ay sii liicayaan gobolkoodana uu sii dhacayo ay u baahan yihiin oo keliya in la israaciyo islamarkaana gacmaha la isqabsado iyagoona ku ballamay in naf iyo maalba ay ku taageerayaan dagaalka jihaadka ah ee lagula jira cadowga horarka ah ee ku soo duulay dalka diinta iyo dadka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay walaalkeen abu xasaan ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas aad dhegaysanayseen dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeennii subaxnimo saaka tan iyo kulantideena dambe warkan la mid ah intaanu ku kulmi doonna sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir